waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali badanaaba shirkaduhu waxay ku yimaadaan ama iyagaa goonni kuusoo kuugu imaanaya oo koranaya waxaanu jecelnahay in nala ka siiyo baloog dhinaca badda ah ama dhinaca berigaah haddii kalena adiga oo shir intaa tagtay shirkii khudbad ka jeedinaya oo kusoo bandhigaya meeshaa ka timi iyo blokskay ka jira iyo muxuaha qiimaha ay leedahay iyo oyl in laga heli karo iyo muxuu ahaa dhulka ay ku taal haddaad fiirso dhinaca badda ama beriga siday ugu dhowdahay dekadaha waaweyn siday ugu dhowdahay suuqa waxyaaba badan baa gadaysaa meesha aad ka gadaysaa marka markay ku arkaan bay kuugu imaanayaan waxay ku oranayaan waxaan u baahnaan lahayn information badan oo ku saabsan haddii la hayo information dhulka exploration haddii lagu sameeye haddii baaris lagu sameeyey cilmi baaristii laga helay informationkii laga helay ayaan u baahnaan saasay marka ku yimaadaan ama adaa siinaya oo ama adigaa informationka marka hore geynaya oo informationa geysay bay kugu imaanayaan ama niman informationka haysto oo meelo badan maray oo information u gooniya helay oo gatay oo lacag badan geliyey oo yurub iyo wixii waagii hore wakhtigii soomaaliya ay dowladdii siyaad barre ay jidhay informationkii la ururiyey bay meele ku ogyihiin iyagoo wixii wataba waxay ku oranayan waxaan u baahannahay halkan ilaa halkaa waxaan u baahannahay balookintaa leeg shan kunoo kilomitro isku wareega marka sidaasaa lagu helaa oo ay kugu imaanayan waa gartay marka labadii kun iyo labayo tobankii dowladdii hore oo markaasi jirtay waxaa heshiis la gashay shirkad markaas loo yaqaanay canmex minerals oo aa tinka inay kanadiyaan tahay markii dambena africal oil loo bixiyey waxay qoday meelo ay ka mid yihiin ceel loo bixiyey shabeelle wan xaggee arrintaasi ku dambeysay batroolkii ma la helayo iyagaa joojiyey mise meesha waa laga waayay waa mahadsan tahay su-aalaha ugu badan oo lay weydiiyo bay ka mid tahay laakiin haddaan kuu soo koobo shirkadda range ayaa two thousand and five kii heshiis la gashay shirkad kale oo la yidhahdo consort marka markii u horreysay kambaniga lahaa wuxuu ahaa consort oo waddankao dhan badiyo berri hadday tahay oiln gas iyo hadday tahay macdanba la siiyey isagaa konton waxaa ka gatay kambani range la yidhaahdo range baa markii dambe la soo wareegay boqolkiiba siddeetan buu wuxuu ka gaday canmax aniga marka marka la magacaabayo ma ahayn two thousand twelve kii waxay ahayd two thousand nine kii markii cabdiraxmaan maxamed maxamed farole uu madaxweynaha ka noqday marka markaan tegey markaa waxaa jiray canmax oo waxay leedahay boqolkiiba siddeetan oo africa oil hoos timaada marka africa oil baale laakiin subsidiary ka hooseeya weeyahoo africa oil ay leedahay canmax iyo muxuu aha range resons oo boqolkiiba labaatana laakiin canmax baa operatorka ahaa waddanka gudihiisa ka shaqaynayey qolada range iyagu lacagta uun bay ku contribute garaynayeen markii la gaaray konton milyan se heshiiskooda ahaa haddii boqolkiiba siddeetan baan ku siinaya haddii aad muxuu ahaa ciyaalo shaqodayso oo konton milyan ku kharaj garaynayso wixii intaa ka dambeeyay ahayd marka in iyagu contribute garayaan ama lacagta inta iyaga looga baahanya boqolkiiba labaatanka ay qodeen marka waxay qodeen two thousand twelve kiibay waxay qodeen laba ceel oo midna la yidhaahdo shabeel one shabeel two shabeel oneka informationka anagu aanu helay oo akhirutahankii ugu dambeeyey wuxuu ahaa information ah laba nuuc mid wuxuu ahaa range mid ay soo saardhay o leedahay boqol iyo lix iyo toban milyan baa la helay laakiin muxuu ahaa meel ay ku jirdho laga heli karo ku jirdho maaha laakiin ario marka la fiirsho daatada la ururiyey laga heli karo boqol iyo lix iyo toban milyan khaasatan wixii laga helay oo dhacaankii ka yimi annaga haddeer puntland buu oo laaxafiiska ayaanuga imi markaa fiiriso dhacaankii laga soo saaray dusha wuxuu ku leeyahay saliid saliid caagadaha biyaha lagu shubto oo kale baa lagu soo shubay marka waana madow dushana wuxuu ku leeyahay heenkii ama subagii oo kale ceelka labaad isaga waxba lagama helin oo markii la baaray waxay yidhahdeen waxba kama aanaan helin ceelka labaad dhaqanku waxay ahayd inay ku noqdaan oo si kale u qodaan si ay reservoga ama meesha laga helay wax oo lagu arkay bay ahayd in la raaco oo iyada laga fiirsho iyadana akhritaankii way iska daayeen laakiin go-aankooda wuxuu ku soo ururay final reportkii naloo keenay oo ahaa meeshasaan tagnay intaasaan noqodnay ilaa halkaa ilaa halkaa waxaa laga heli karaa waxaa lagu arki karaa oil laakiin waxay u baahan tahay in eriyadoo dhan la baaro si loo ballaariyo marka waxaan u baahannahay afar sano oo kale saddex sano oo kale bay u baahnaayeen oo kontraadkooda ay ahayd kontraad waxay ahayd saddex sano oo laba ceelah iyo saddex sano oo laba ceeloo kale ah labadii ceeloo hore way qodeen labadii sano muxuu ahaa muxuuaha operationka qeybtiisii labaad oo ahayd saddexdii kale waxay inay nugaalu guuraan go-aan bay gaareen go-aanku waxyaaba badan baa sabab u ah waxa uu sabab u noqon karaa sidaynu ka warqabno saliidda ceerin qiimaheeda oo hoos u dhacay oo aan loo baahnayn sababo badan dartood kambeniga ruuxiisa oo sheerkiisu markii hore labiiyo toban ahaa markii dambena laba doolar kusoo ururay iyagoo operation kale ka waday dhinaca etoobiya iyo dhinaca kenya iyagoo kenya ka helay batrool oo ay markaa rabeen inay wakhtigooda halkaa geshaan laakiin wax cad oo haddeer la odhan karo puntland intaasoo fuusto baa ku jidha oo intii lasoo ururiyey abrasal weelka ama qiimeyn lagu sameeyey ma jidho ilaa haddeer ma jiro waan arkay madaxweynaha wuxuu leeyahay meelo badan baa wax ka buuxaan xaggay ka buuxdaan xaggay ka buuxdaan isagu wuxuu doonuu oran karaa madaxweyne weeye laakiin weli wax cad oo eryadii way leedahay meelihii wax laga heli jiray saansaanteedii way leedahay laakiin intii la qoday oo lasoo abruuf gareeyey oo board of directorskii iyo dowladdii iyo wixii o dhan isku raaceen in halkaa intaasi ku jidho oo intaasoo wax weli lama hayo waxayna u baahan tahay in lagu sameeyo qiimeyn iyo exploration ama baaris dheer kambaniyay yimaadaan lacag badan la gesho ceelal badan la qodo ceelal qiimeyna markii batroolka la helo ceelal qiimeyna la sameeyo marka wax dhow maaha maybe ten to fifteen years wax qaadan kara wey waa gartay marka heshiisyada aada la gelaysaan shirkadaha noocaas oo kalea waa mida shirkadaha qaarkood waxaa la dhahaa waa shirkado laysinka keliya aad kula heshiiseen inay iyagu laysinkii wax lagu qodi lahaa haystaan oo iyagu qalab iyo teknolojiyadii iyo weliba lacagtii lagu qodi lahaa aan haysan mideeda kale ma jirtaa nidaam guud oo la raaco marka shirkadaha batroolku ay dal cusub oo batrool hore uusan uga jirin ay la gelayaan heshiis ma jiraan nidaam guud mise hadba shirkadda iyo dowladda ay heshiiska la gelayso waxay ku heshiiyaan unbaa socda
ka soo qaad tusaale ahaan baa waxaan kusiinayaa soomaaliya siday ahayd wakhtigii maxamed siyaad barre iyo wakhtiga hadda sida ay tahay wakhtigii siyaad barre waxaa jiray hal xarun oo laga xukumo wasaaradda mxua macdanta iyo shidaalka oo soomaaliya iyo horumarinta biyaha baa jiray oo halah iyadaa wasiir joogay sharci bay lahayd lagu abalaygareeyo haddaa macdan rabto haddaa batrool rabtana lagu abalaygareeyo waxaa la oran jiray sharciga macdanta iyo shidaalka soomaaliyeed annagu kaanu isticmaali jiray oo bayska annaga noo ahaa buu ahaa laakiin soomaaliya markay burburdhay ka soo qaada aniga waxaa iga horreeyey muxuu ahaa markii aniga lay dhiibaayey wasiir wasiirkaas waxay iyagu lahaayeen oo ay sameeyeen petroleum law iyo macdan isugu jira baa la sameeyey waa la baasgareeyey waxaan malaynaya in la baasgareeyey two thousand eigtkii iyo two thousand sevenkii maaqaan maruu ahaa annaga kaasaa base marka noo ahaa oo wuxuu ahaa waxa aanu fiirino muxuu ahaa marka kambaniyada ku imaanaya laba qolo weeye qolo waxa weeye horta kuba imaan mayso oo qoladan waxa weeye kasoo qaad shell exxon mobile muxuu ahaa total kuwaas spanishku ay leeyihiin oo waaweynka ah kambaniyada ingiriisku asore uu leeyahay ingiriisku oo b b kambaniga kuwa jiniska kuwa kambaniyada waaweyn oo iyagu awooddii u leh qalabkii iyo lacagtii ku imaan maayaan badanaaba waxaa ku imaanaya kuwo ka hooseeya iyaga oo lacagtii haysta aqoontiina leh iyo kuwaan lacagna haysan aqoonna lahayn laakiin lacag ay wax ku laaluushaan haysta ku imaanay wuxuu ku leeyahay waxaan ku siinayaa saddex milyan afar milyan waxaan rabaa inaa blogga ay siiso anaa qaadaya suuqaan geynaya dad baan ka soo gadaya adigana waxaan kaa siinayaa sheerarka muxuu ahaa konton kun konton kun ama konton milyan ama shan milyan maanta qiimihiisu yahay laba senti laakiin waxaan u baahannahay inaanu hadhowna case ka qaadno oo suuqa geyno oo suuqa marketka la geeyo oo marketka lagu kala gato oo khiyaali noocaasay ku dhisan marka tiraada adigu wax ma haysataa wuxuu ku leeyahy may aniga lacagta waxaan haystaa toban milyan labaatan milyan adiga diyaar baan ku ahay milyan labo laakiin balogga ayna sii qolo waa nooca qolo lacagtii bay haystaan aqoontiina waa leeyihiin laakiin qalabkii ma haystaan kasoo qaad africa oil oo kale iyagu qalabka male qalabka way soo ijaaranayen kambani bay u yeerayeen anaga waxaa loo yeeray waagii kambani egyptiana masriya oo la yidhaahdo sexon sexon baa marka waxay keentay kuruugii iyo qalabkii lagu qodayey ceelka iyagu marka lacagtii bay lahaayeen iyagaa baaraya adiga waxaa ku jooga ceelka dad kambaniga waxaa u jooga dad oo operational manager ba u jooga daily reporting baa jira oo every twenty four hours lagu soo gudbinayo major issue hadday dhacdana immediately baa lagugu soo gudbinaya marka kambaniyada noocaasa waxaa loo baahan yahay in in loo helo dad aqoon wixii u leh dad aada uga taxadarsan dad ayan ku jirin maanta maxaan ka qaataa anigu maanta maxaa anigu waxaan u baahanahay inaan lacag qaatee maanta maxaan uga baahanahay ninkan iyo dadka iyo dowladda iyo waddankana waxa ay wataan iyo iyaga faraha laysaga qaado nooceeda oo kale marka dhibaatooyin badan baana aniga iiga yimi iyo dhinacii kale oo ahaa dhinaca soomaalida dowladda marka markay noqoto cidda xaqa u leh inay heshiis la gasho shirkad ajnabiya oo batrool ka qoda soomaaliya sida puntland oo kale oo dabcan qayb ka mida dowladda federaalka ma jirtaa shuruuc u kala dhigan federaalka iyo maamul goboleedyada hadday noqoto wax qaybsiga wixii ka soo baxa ama ciddaba xaq u leh inay saxiixa u dambeysa bixiso maya haddeer wax labadu ay heshiis ku yihiin oo aan ahayn constitutionka ama dastuurka federaalka ah iyo dastuurka dowladda puntland ay leedahay marka waxaan rabaa inaan labadiiba kala qaadno dowladda puntland waxay leedahay constitution kii la meelmariyey oo constituency assembly ama dad shacaba oo badan laysugu yeeray ilaa toddoba boqol baan malaynaya iyo lix boqol maqan waxay ahaayeen markii horena mid kalaa jiri jiray marka constitutionadaas waxaa ku yaala puntland ayaa waxay leedahay khayraadka dabiiciga ah ee dhulka dowladda puntland ka taliso ku jira ama beriga ha ahaado ama badda ha ahaado marka haddaa fiiriso kalluunka haddaad fiiriso batroolka haddaad fiiriso macdanta haddaad fiiriso xoolaha nool waxaan khayraadka dabiicigaa oo ilaahayna siiyey wuxuu leeyahay puntland baa leh now aad baa laysku qabtay kii iyo kii iyo kii meelo fogfog baa laysla gaaray weliba iyo anigu ka mid baan ahaa marka labaan ku ahayn aniga iyo wasiirka haddeer arrimaha gudaha oo soomaalida federaalka dowladda federaalka juxa iyo anigabaa puntland matalaynay oo aad u dhexgalay dadka kale oo soomaalida ah oo sidii looga shaqayn lahaa iyo sidii uu u maradhari lahaa iyo sidii loo turxaan bixin lahaa iyo wixii khalada in laga saaro isagu marka wuxuu leeyahay waa laysku afgaran waaye laba qodob baa aad laysugu afgaran waaye qodob wuxuu ahaa federaalka iyo puntland waa federaalka iyo puntland iyo dadkii kale puntland kaliya kuma jiro moogtahay waxay ahaayeen ehl sunna lix bay ahaayeen nasiib darrada jidhana waxay ahayd prime ministerka soomaaliya oo cabdiweli hadda madaxweynaha puntland cid baa matalaysa oo gooni ah madaxweynaha oo xasana oo ahaa sheekh shariifna cid baa matalaysay shariifka isaguna barlamaanka markaa joogay cid baa matalaysay waa dowlad hal dowlada laakiin prime ministerka iyo madaxweynaha iyo barlamaankuba cid u gooniya oo iyaga matalaysay baa jiray waxay kala ahaayeen dowlad laakiin saddex dowladood oo isku dhex jira oo mid walba goonideeda ay tahay dhinaca kalena waxaa ka jiray sunawal jamaaca puntland iyo galmudug lixdaasay ahaayeen intaan ka xasuusto lixdayadu marka dibaytka aanu samaynayno somalilan ha lagu soo daro somalilan baa ka maqan may somalilan faraha laga qaado may gobolladii kalaa maqan dhinaca al-shabaab baa haysata muqdisho lama wada haysto marka intaasuunbaa lagu soo koobay marka dibaytkayga ka socday waxa laysku afgaran waaye laba qodob oo aada xasaasi u ahaa see seebaa dhaqaalaha waddanka loo qaybsanaya cashuurta oo kale iyo traidka businessku sideebuu u soconaya iyo wasaaradda maaliyadda sideebaa lacag u ururinaysaa qodobka kaleo ku xigana wuxuu ahaa khayraadka dabiiciga oo waddanka sideebaa loo qaybinaya markaasaa waxaa lagu heshiiyey in labadaba gadaal loo dhigo inta laga soo dhisayo steydyada laakiin waxaa la geshay qodob ah steydyada hadda jira oo ahaa galmudug iyo puntland constitutionkooda waxaa ku yaal bay isticmaali karaan oo isagay ku shaqayn karaan marka isagaa waxaa ku yaala qodobka konton iyo afar in puntland ay xaqu leedahay inay baadho soona saadho maamushana muxuu ahaa macdanta iyo shidaalka amaba guud ahaan wuxuu leeyahay khayraadka dabiiciga ah oo puntland ku jira badiyo beriba waxaa mas-uulka ah waxaa leh dadka oo shacabka ah waxaana mas-uulka ah dowladda puntland marka halkaasaa ka fiirin ka dha macnaha in in aysan constitutionka federaalka uusan ku jirin in dowladda federaalka ay xaqay leedahay laakiin waxaa ku jira constitutionka federaalka in steydyadu constitutionkooda waxa ku yaal ay ku dhaqmaan isticmaalaanna
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali